magaalada kismaayo xarunta kumeer gaarka dowlad goboleedka jubbaland ayaa laga daafuray mashruuca u gargaaridda walaalaha reer falastiin gaar ahaan kuwa ku nool magaalada gaza waa mashruuc loogu talagalay in gargaar bini'aadannimo loogu ururiyo walaalaheenna culimmada ku nool degmada kismaayo ayaa hormuud u ah mashruuca waxaana bulshada soomaaliyeed dowladda federaalk soomaaliya iyo cid walba oo qayb ka noqonaysa ugu baaqeen inay qayb ka noqdaan gurmadka loo ururinayo shacabka reer falastiin oo dhibaatooyin iyo duqeymo ay ku hayaan ciidamada israa'il iyo dowladaha garabkeeda culimmada degmada kismaayo ayaa waxa ay dadka soomaaliyeed ka codsadeen inay si buuxda uga qayb qaataan taageerada walaalaha reer falastiin iyagoo xusay in caawinta iyo garbistaagga walaalahood muslimiinta ay tahay waajib diini ah oo saaran qof ee adduunka daafihiisa ku nool waxaan ugu baaqaynaa maanta dadka muslimiinta ahee khaze ku nool ee uu isugu tegey cadowgii ilaahay cadowgii islaamka iyo cadowgii muslimiinta ay isugu tageen ay isu bahaysteen ee ay dil iyo gaajayn iyo dhibaato iyo wax walba ay u geysteen dadkaas in qof kasta oo muslima waxa awooddiisa ah ee uu tari karo ee uu geysan karo waajib cayn ay ku tahay marka waxaan naftannada iyo ummadda muslimiintaaba ugu baaqaynaa in aynu ka qayb qaadanno oo aynu dadkaas yacna waxaa weeye wax alla waxaan heli karno duco iyo gacan intaba maalkeenna aan bixinno oo aan dadka u gargaarno oo aan akoonnadaas la furay aan ku soo ridno waxay awooddeenna ah baaqaasi wuxuu ku saabsan yahay dadka walaalaheenaha muslimiinta aha dhibaataysan ee khaza waayo ku dhibaataysan ee gaaloo dhan ay isugu tageen ee cadaaban ciqaaban intii dhib bani aadam adduunka lagu mariyoo dhan la isugu geeyey gaar ahaanna gaajo haddana loo sii laynhayo intii noolayd muslimiintu meelay joogaanba waa ka cudwin waaxidin suu nabigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo haddaan mu'miniin quman nahay innama almu'minuuna ikhwatun ilaahay suu yidhi walaa mu'miniintu waa un walaalo ama nabigeenu yidhi عليه الصلاة والسلام ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى xaqiiqdii dadka reer khaza ee muddada labaatanka bilood ka badan cadaawuhu isugu tegey ee maal iyo mood waxay lahaayeen la baabi'iyey la xasuuqay loo kaa aabayeelin caruur iroole dumar rag waayeello intaba dadkaas imtixaanka iyo dhibaatada ku dhacday xaqiiqdii qof kasta oo muslin ah soomaali keliya iyo reer kismaayo keliya ma ahane qof kasta oo muslina oo caalamka ku nool xujo ayay ku tahay waa imtixaan aad u weyn oo muslimiinta maanta hor yaalla qof ka bixi kara oo cudurdaar heli kara haba yaraateena ma jiro